hadda waxaa maanta i keenay nin la yidhaahdo xasan sheikh oo xamar joogo madaxweyne mar ahaan jiray haddana weli meesha xoog ku haysta in ninkaas meesha uu ka baxo oo ummadda soomaaliya isugu tagto oo ninkaas xafiiska laga saaro oo ninkaas aan waddanka la keenin haddii lagu soo cesho ninkaa waddanka waxaad ogaanaysaan waddanka soomaaliya ha laga samro dib dambe waddankaas sheekadiisu waa dhammaanaysaa gobolba meel buu aadaya maxay tahay marka adigu sababtaa sidaa u leedahay waynu ognahay xasan sheekh maxamuud laba kun iyo labayo toban baa la doortay dowladda ilaa xilligaa uu hayay ha jiraan waxyaaba badanoo lagu dhaliilayay laakiin waxyaaba badan bay qabatay anigu ma aaminsana xasan sheekh dowladdiisii inay wax qabatay habeen walba t v-gu iska keenaa wuxuu la yimaadaa niman uu qaabilay niman la qaabilay oo ama ajnabi iyo waxaasihina waxqabad ma aha dalka in wax laga qabtaa la rabay xamar buu ku nool yahay xamarna weli dagaalkii baa ka socda xabadii baa ka socota intaa uu isagu maaragtay soomaali ahaan degaanka isu xigaan galmudug laga bilaabo ilaa xamar ilaa meesha u dambaysa degaamadaasba hiiraan jowhar kulli meel maamul ka dhisan yaha male kulli dagaal baa ka wada dhacay waxaasna isagaa u sababa marka xasan sheikh waddankan haddii uu mar kale ku soo noqdo oo waxa weeye ha laga samro soomaaliya gobol gobol haysanayaa ma jiro waxyaabaha hadda adiga kuu muuqda oo aada isu leedahay waa laga gaabiya ma dowladda hadda wakhtigeedi dhammaaday oo ka gaabiso waxba kama aysan qaban maxaa ugu muhiimsana waxaa ugu muhiimsan dalkaanu waa burburay dagaal baa ka dhacay waxaa la rabay heshiis in la sameeyo dalka laysu keeno shirar heshiis laysu sameeyo waxaa la rabay in waxyaabaha adduunka loogu deeqay dalka maadaama federaal la qaatay gobol walbaba wuxuu leeyaha la siiyo gobolladii wax laga wada muujiyo xamar mee magaalo madaxdii weeye in la nabadeeyo waxaa la rabay waxyaabo badan in la qabto isaga wareeg iyo shir iyo marba meel tag iyo marba salaan ugu tag maaragtay dad ajnabiya u sujuud iyo meelo aan loo dirsan iyo wax laga lagu yaqyaqsado baa ninkaas ku badnaa waddankana wax kama uu qaban dibad iyo daakhil midna wax kama qaban haddana wuxuu rabaa xoog inuu ku yimaado oo lacag la baxo taasuna waa xaaraan mas-uuliyadda dad islaamaan nahay qofku inuu mas-uuliyadda xoog iyo lacag iyo ku raadsho waa xaaraan marka taasuna waxaa weeye danaysi isagu leeyahay dalkii u danayn mayo waa tahay ugu dambeyntii dad badan ayaa aaminsan soomaalida amaba soomaaliyaba dhibaatada haysata inay kow ka tahay in sanad kasta hogaamiye cusub la keeno oo ay wanaagsanaan lahayd bal in hogaamiye xilka soo hayay loogu celiyo bal in wax qabto uusan jeebka buuxsan arrinka adug maxaad ka aaminsantay hogaamiyaha dal waa lagu ceshaa hogaamiye hadduu wax taray hadduu maanta xasan la leeyahay waxaasuu qabtay waa soo tartan waa geli karaa laakiin nimaan waxba qaban oo waxyeello maahane wax wax tara haba yaraatee aan lagu hayn in la mar kale lagu soo cesho waa dalku ha sii baabo waxaan aaminsanahay xasan hadduu meeshaa kusoo noqdo soomaaliya gobol gobol haysanayaa ma jiro gobol waliba dhinaciisuu u baxayaa dadkuna waa kala tegaya soomaaliya maanta xasan hadduu kusoo noqdo rajo lagama qabo marka waxaan ragga xildhibaanada loo doortay oo laleeyahay hadda lacag bay qaateen oo lacag baa lagu shubay inay waxaa ka digtoonaadaan oo dalka ayan gacantooda ku burburin hadday xasan doortaan waa burbur ay dalka ugu talagaleen